barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa maalin axad ah tobanka bisha may sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira coronavirus idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku eegi doonno taageeridda iyo weliba dhiirigelinta ay u baahan yihiin dhallinyarada halabuurka leh markaa waxaan dhihi lahaa war qofkii hal abuur leh hana sii dhiirigeliya niyad jibin qofka markii lasii dhiirigeliya wax badan sii furfuraya sii baranayaa dhallinyarada hala taageero meelo gaaroo babliga hala furo qof walba wuxuu jecel yahay intii train laga qaado ha lagu sii tababaro kaalmihii qasiidooyinka ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed dadka qaaday cudursidaha korona ee guud ahaan caalamka ayaa maanta kor u dhaaftay afar milyan oo qof halka tirada dhimashada cudurka covid nteen ay ku dhowdahay saddex boqol oo kun oo qof dhammaan adduunyada warbixin ay xalay soo saartay jaamacadda johns hopkins ee dalka maraykanka oo iyadu ururisa xogta la xiriirta coronavirus ayaa lagu sheegay in weli maraykanka uu hogaanka u hayo tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu ku dhacay coronavirus dhanka kale laba wasiir oo ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda maraykanka ayaa iskarantiilay kadib markii la sheegay inay la kulmeen qof qabay cudurka covid nteen agaasimaha waaxda xakamaynta iyo ka hortagga cudurada robert redfield ayaa labada toddobaad ee soo socota ka soo shaqayn doona gurigiisa afhayeen u hadlay xarunta ayaa sabtidii sheegay in master robert uu aqalka cad kula kulmay qof la sheegay inuu qabay cudurka coronavirus waxaa isna la karantiilay xogayaha waaxda cuntada iyo dawooyinka maraykanka stephen kan kadib markii uu isna la kulmay qof laga helay xanuunka afhayeen u hadlay xarunta f d a ayaa sheegay in kan uu markiiba iska baaray xanuunka balse laga waayay cudurka xukuumadda cusub ee dalka ciraaq ayaa sabtidii shalay wacad ku martay in ay xabsiyada kasii dayn doonto dhammaan dadkii la xiray intii ay socdeen banaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee dalkaasi ka bilowday bishii oktoobar ee sanadkii hore khudbad laga baahiyey telefishinka ayuu ra-iisul wasaaraha cusub ee ciraaq mustafa kaadimi uu ku ballanqaaday in qoysaska dadkii lagu dilay banaanbaxyadii sanadkii hore ay heli doonaan cadaalad iyo magdhow dadka banaanbaxyada ku dhintay ee ay dowladda siin doonto magdhowga ayaa gaaraya shan boqol iyo konton qof waxaa kale uu ballanqaaday in lala xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeeni doono wax uu ku tilmaamay dad daadiyey dhiigga shacabka ciraaq hadalkan ayaa yimid wax yar kadib markii uu mustafa iyo golihiisa cusub ee wasiirada ay magaalada baqdaad ku yeesheen kulankoodii ugu horreeyey baarlamaanka ciraaq ayaa arbacadii ansixiyey ra-iisul wasaare mustafa kaadimi iyo shan iyo toban ka mid ah laba iyo labaatanka wasiir ee uu soo magacaabay mustafa kaadimi oo intii ay mudaaharaadyada ka socdeen ciraaq ahaa madaxa sirdoonka ayaa in muddo ahba loo arkayey in uu ahaa shakhsiga ugu dhow ee dowladda maraykanka marka loo eego siyaasiyiinta ciraaq wuxuu sidoo kale xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda ay maraykanka isku dhacsan yihiin ee iiraan
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii dunida nala socodsiinayey duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey waryaheenna cabdikariim olol
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa taageeridda farsamayaqaanada iyo dadka hibada gaarka u leh iyo sida ay kusoo bandhigi lahaayeen xirfadda maankooda ku jirta barnaamijka waxaa nagala qayb qaadan doonaa cabdirasaaq axmed jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool iyo salebaan daahir cali oo ka socda deegaan cagaarsho oo ka mida ururada bulshada gobolka sool ka jira kana shaqeeya sidii loo horumarin lahaa deegaanka sidoo kale cabdixaafi garaad cabdilaahi oo isaguna ka mida macalimiinta gobolka sool wax ka dhiga ugu horeyn waxaanu ku horraysiin doonaa cabdirasaaq oo inoo sharaxi doono muhiimadda ay leedahay hiibada iyo alhabuurka iyo in lagu garab istaaga cid kasta oo soo bandhigta waa u mahad celinaynaa idaacadda v o a sida ay u dhiirigelinayso dhallinyarada uguna wacyigelinayso in wax la qabsado oo horey loo socdo muhiinadan waxaan leeahdo iskiilka dad qofku baniaadanka inuu iskiil yeesho micnaheedu waxaa weeye qofku inuu soo saaro waxaan horey aan loo samayn uu ikhtiraaco carabigan ikhtirac baa lagu yidhahdaa waxaa kaloo leeyaha mihna ama xirfad qofku inuu yeesho xirfad qofku inuu yeesho waxaa ugu muhiimsan cabdikariinow oo muhiimadeeda uu qofku markiiba ka dheeganaya waxaweeye marka dunida la eegaya dhaqaalaha wadan dhaqaale uu leeyahay inuu wadankaas iskil leeyahay waxaa ka horeeya keliya natural resourceka wadankaas haysto natural resourceka wadankaas haysto marka laga tago qodobka labaad ee dhaqaalaha wadanka lagu xukumo ama la eegayo ama la qiimeynayo waxaa la eegaa intee qof oo iskil leh baa wadankaasi haystaa marka taasaaba inagaga filan muhiimadda ay leedahay annaga ka dhalinyaro ahaan magaalada tin laascaanood cabdikariin o adiga arkay dhalinyaro badan oo waxyaala hal abuura sameeyey baa jira markii uu hadda samaysmay ama uu ku dhacay dunida caabuqan safmarka covid nka waxaad aragtay dhalinyaro fara badan oo soo saaray markii ugu horreysay system yar oo lagu farxasho oo hanwoshin ah kaas oo markii ugu horreysay anigu waxaa dadkii la jaanqaaday oo tegay meesha talena ka dhiibtay markii ugu horreysa waxaa lasoo saaray sanduuq yaroo oo la furayo kaag la furayoo leh furo leh markii dambe automatic baa loo bedelayo in lacagta laga wado haddana waxaan wadna inaan ka dhigno wax programmer ah oo soft ku shaqaynaya oo sensor lahoo qofka baniaadankaa saa markuu gacanta ugu dhigo automatic isu furaya markuu kala baxna isxidhaya marka systemkaasaan hadda rabno inaan marino taana waxaa nugu kalifay annaga shirkad ahaan seeko maadaama aan ka shaqayno waxyaalaha inaan taageerno wixii aan aragno qofkii hal abuur la daala dhacayo oo waad garanaysaa qof markuu hal abuurayo de lacag badan buu u baahan yahay qarash buu u baahan yahay hal abuurkana waxaa bays u ah qofku inuu aqoon leeyahay oo xisaabaad iyo formalay tegaysa cabdirsaaqaad aad baad umahadsan tahay inagoo barnaamijkeena kusii socon doonaa sidoo kale salibaan daahir cali oo ka tirsan deegaan cagaarshe bal ka waran salibaan muhiimadda ay leedahay taageerista hiibada iyo hal abuurka iyo dadka fikradaha soo bandhiga iyo waxyaabahaas odhan karto kor baa loogu qaadi karaya bismi illahi raxmaan iraxiim cabdikariir aad iyo aad baad mahadsanta adiga bada faweda horta waa muhiim qofka bilaadanka inuu iskiilis leeyahay adduunkuna waxa uu ku horumaray waa dhanka xirfadda iyo waxsoo saarka inkastoo soomaalidu inta badan qofka xirfadda leh ay u taqaano qof maaragtay aan lacag iyo dhaqaale midaan ka helahan tusaalahaan oo kale nimanka kabaha inoo talo oo kale waa lagu yeesaa kabirta inoo garaaca sidoo kale marka misle waxaa laisku hordhaafay waa intaasoo mashiinna la geliyey la casrigareeyey waxawey technology laga sii dhigay marka ka deegan ahaan inaga markaan eegno waayadan dambe isbedel badan baa laga dareemaya xagga dhalinyarada skiiliska baranaysa walaalkana waxyaala badnaa la soo saaray maaragtay de hadda dhalinyaradu ay abuurayeen waqti walboo la joogana wuxuunbaa soo baxa haddii hore waxaa loo sii baran lahaa maanta halkaa waa lagaysii ambaqaadi lahaa maadaama cuduradana ay wadanka yimaadeen waxyaala badan dadka ku kalifa inay sameeyaan oo laga hortegayo maadaama wuxuu taabashada ku fidayo marka horta waa muhiim in la garab siiyo lana taageero qofkii firkad la yimaada maalidhood hadda waxaan arkayay xamar oo kale qof haanta waxyaro naqasa sameeyo mana walo isagu is wadayo marka taasi anigu kalifaysa inaan wixii maskaxda tuujino marba wax soo ixtiraacno marka inaga ka deegaan ahaan runtii markii loo eego waxyaala badan baan kusoo kornay hadda waqtigan la joogay xanuunkan dadka saameeyey marka waxaan dhihi lahaa war qofkii hal abuur leh yaan lasii dhiirigeliya nil jibin qofka markii lasii dhiirigeliya wax badan sii furfuraya sii baranaya dhalinyarada hala taageero meelo gaaroo babliga hala furo qof walba wuxuu jecel yahay intii train laga qaado halagu sii tababaro dhan walba oo ay ahaataba marka anu halkaasaan kusii burinaya salmaan aad baad u mahadsantahay cabdixaafid garaad cabdilaahi oo isna barnaamijka hibada iyo halabuur ka mida nagala qayb qaadanaya bal cabdixaafid waxyaaba aad ku dari lahayd aad sudhan lahayd taageerada ay ugu muhiimsan tahay in la sameeyo oo kale bal nooga war markooda salaamaynaa cabdikariin iyo bahda v o e intaa kadib koley barnaamijka inagoo kusii soconnaa waxa weeyaan qofkii hibo leh waxaa loo baahan yahay in la taageero taageeradaas saddex qaybood bay noqonaysaa ta koowaad oo ah in yacnii qofkii dhaqaale ahaan loogu taageero oo wuxuu samaynayo oo uu soo kordhinayo waxay u baahan tahay dhaqaale waxaan dhaqaale rabinna dee ma socdaan adduunka marka kow horta waxaan ku talin lahaa qofka hiba samaynaya oo wax cusub soo kordhinaya in lagu taageero qofka dhaqaale si uu yacni waxaan u horumariyo qodobka labaad oo taa kasii muhiimsan waxa weeye talada iyo fikirka waxaa keenay inay dad badan oo hal abuura iska aamusaan oo dadkooda ka mid noqdaan waxaa ka mida tala iyo fikir maysan helin marka qofka la xishoonaya wax isleeyahay nin waxaa ceebba tahay baaba ama nin waalanoo kalena aad iska tahaybo dadka dhinac uga soocan marka haddii aan dhaqaale markaa dee lagu taageeran waxaa lagu taageeri karaa fikir oo ah qofkii maaragtay kor loogu sii socodsiiyo aad iyo aad baad umahadsantahay cabdirasaaq waxyaabaha laga hadla ugu badan waxaa ka mid a dadku inay fikradaha ay soo bandhigaan ay u waayaan taageero oo qaarkood ay la aamusaan sida uu ka dhawaajiyay hadda saleebaan oo kale magaalada muqdisho weynu ku arkayna nin dhallinyaraa uu sameeyey qalabka neefsiga ka caawinaya dadka xanuunkani u asiibo waxyaalaha ugu muhiimsana ay dadkaasi markay wax ikhtiraacaan qofku ugu baahanayo waa taageerada see markaa u taageeri karnaa waa taageeri karnaa hadda matalan saxaafadda oo kale idinku aad kooka tihiin waxaad ka taageeri kartaan inaad wixii adduunka la wadaagtaan oo waa waxa ugu muhiimsan qofkaa maanta muqdisho ku sameeyey qalabka neefsashada wiilka halka farxalka ku sameeyey gabadha hadda cadarka soo bandhigtay nimankan hadda deegaan cagaarsho iyaguna dhirta si sufudud u beerayo oo waxyaalahaasoo dhan haddaan idinku bulshada u bandhigin dee laga warhayn maayo markaa saxaafaddu rool muhiima ah bay ka qaadan kartaa inay barnaamijkan dunida u bandhigto dadka wax ku-oolka u bandhigto dadka talaqabeenka u bandhigto waxaa kaloo iyana looga qayb qaadan karaa shirakaadka iyo dadka aqoon-yahankii in wixii ay taageeraan waxaa kaloo laga qayb qaadan karaa qofkan mukhtarica ah ee wax ikhtiraacaya ama mihnada keenaya iskilkiisa in la xoojiyo iskuullada farsamada la geeyo oo qofkii hadduu matalan had keeno faraxal oo kale oo qaybta wildanka ku wacan yahay wax laisku soo alxamay uu soo sameeyey kii diyaarad sameeyey kii neefsashada sameeyey ninba meel buu ku wacan yahay ninkii intii la qaado oo waxa uu ku wacan yahay loo soo develop gareeyo oo lagu sii tababaro oo lagaga taliyo oo fasilitiska la siiyo waxaan isleeya qofkaas uu soo baxaya bal aynu markana saliban waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid a qofku marka uu fikradda soo bandhigo waxay noqotaa miduu halkaa kusii joojiyo waxyaabaha la sodhan kara fikradaha way hor istaagaan maxaa ka mid a cabdikariin wallaahi taa waxaan u malanaya waxaa keeni kara waxaa weeyaan waa waa dhanka taageero la-aan weeye qofkii soo marka horeba waxaan uu isku dayey laakiin waxaa in lasii hormariyo talabaadee saameynaysa ama saameynta kule waa dhaqaalaha tusaalaaanoo kale annaga hadda dee magaalada markaan dhirinta ama mashruuca dhirinta ka wadno waxa koobaad ayna iskaga hortaagay waa waxa weyan waa dhaqaalaan haddanu dhaqaalo u helana dee laasacaanood waxaan ka dhigi lahay sanad gudaheed mid meel walba geed ka taagan yahay sidaa awgeed markaa qofka lambarwan waxaa ka qayb qaadanaya in wixii u dhaqaalo waayo dowlad taageeri mayso shaqsi taageeri maayo marka qofkii halkaas uu isku taagay fikirka lasii horumarin maayo marka waxaa wacnahay qofka in la garab galo oo dee hawshiisa lagu sii dhiirigeliyo sida uga miro dhaliyo waxaan dhihi lahaa dee soomaalidu kolley wixii way bilowdaan laakiin ma sii joogtayso qofkana waxaa wacan mar hadduu wixii bilaabo inuu joogteeyo tusaalaha kale annagu waxaan xoogga saarnaa dhanka dhiraynta ee magaalada ururkaygana uu ku beeskaraysan yahay deegaan cagaarshe marka haddanuu dee waxyaala badan ka shaqeyn laha caafimaad kale waxawey nadaafadda kale mana u taag heleen marka xoogga waxaanu saarnay sida hadafku noqon lahaa dhiraynta keliya marka guul badan ba haddana dee qofka marka hawsha ka gaari karayaa laakiin waxaa dee marka horeba ay kuu fikirku tusaalahan kuu farabato wax badan baa ku xidhaya marka soomaalidu inta badan waxaa waca inay hal shay joogtiiso siday guul uga gaadhaan
sidoo kale cabdi xaafid waxaad ka dhawaajisay taageerada oo muhiim u tahay fikradda in la helo waa dhaqaalaha iyo in la garab istaago marka ugu horreysa dadku waxay raadiyeen qaarkood dadka hibooyinka iskaleh inay dhaqaalo degdega iyo horumar ka gaadhaan bal ka waran dhanka samirka iyo ku-taagnaanta inay samraan oo kale wallaahi cabdikariino waa ta ugu adag qofkii wixii inuu kusii adkaysto oo fikraddii iyo barnaamijkuu ikhtiraacay inuu sii joogto iyo sii wado waa barnaamij aada u adag waayo dadka wax ikhtiraacaya waxay u badayeen dad dhalinyaro ah maadaama uu dad dhalinyara yahay marka barnaamijkii markuu guulaysto uu soo bandhigo yacni markiiba haddii maaragtay taageeradii uu waayo maaragtay hawshiisi markiiba dee maaragtay waxu waayo waxaa laga yaabaa in haddana dhinac kale u jeesto marka waxaa keenaysa horta dadka wax soo saarayo marka koowaad ah dad dhallinyaro ah oo aan samir badan iyo cagab badan ku taagnayn laakiin waxaan kula talin lahaa in maaragtay markuu maaragtay wax ikhtiraaco oo uu halabuur sameeyo inuu maaragtay wixii ku adkaysto waayo waxaa laga yaabaa dee fikrad kasta ama barnaamij kastaba dunidan cid baa bilowday marka taasaan kula talin lahaa in wixii ku adkaysto uu ku samro maaragtay uuna sii horumariyo cabdirasaaq waxaa jirta caqabado badanaa ay sheegtaan dadka hibooyinka iskaleh waynu ka hadalnay waa dhanka taageerada bal ka waran dhibaatooyinka iyaga laftigoodu dhankooda ka imanaya maxay yihiin dhankooda waxaa ka iman karaa in horta marka ugu horeyso qofku wax ikhtiraacaya oo waxan uusan aqoon u lahayn waxaan ka wadaataa qofkii waxbuu fikir buu helayaa fikirkaa laftiisa qofkii waa inuu marka hore viilkaa uu hal abuurayo waa inuu aqoon u leeyahay waa in hadda idiin sheegayo xisaabay gelaysaa design bay gelaysaa farsamayn bay gelaysaa marka caqabadda xagga qofka ka imaanaysa kow waxa ugu weyn horta waa inuusan wax aqoon u lahayn buuxa oo ballaadhan oo uusan wax akhriyi karin oo kale caqabadda labaad waxa weeye samir la'aan taa waxaan ula jeedaa cabdikariin haddaan tusaale kusoo qaado ninkii gunuubkan laambadna baxas ikhtiraacay sagaal iyo sagaashan jeer buu erson ku fashilmay saadoo tahay iskuulkiisiina waa laga soo celiyay waxaa la ninkani waa nin waalan joogay wixii buu waday sagaal iyo sagaashan jeer buu ku fashilmay markii boqolaad buu ifiyey ilaa yoomina haadaa maanta ka kaleebsanayo oo adduunka guushiisi ay gaadhay marka dadka caqabadaha ka imaanaya kow horta samir ma leh oo markiiba waxay rabaan wixii inuu midho dhalo si degdeg u midho dhalo labo aqoontii sii durkin maayaan oo markaa wax abuurto waxaa la rabaa inaad akhris u bedesho oo wixii formalad galayso oo marba abdhate galayso oo sanadba in yar ku darto waa wax muddo badan u baahan hal arrin oo kale ayana jirto oo xagga bulshada iyo maamulada iyo dowladda ka imaanaysa waxa weye qofka markuu khataraaca waxaa loo bahan yahay wixii intii laga qaado in xarunta hal abuur loo dhigo oo la dho halkaasay kugu joogtaa oo kaydkiisa loo dhigo oo magaciisa la geliyo oo maalintii la keenay la dhiyo kadib qofka waxay ku ku dhiirigelinaysaa intuu noqdo inuu marba sanad walba wax ku daro or intanaan ku daray lasii marifgalay intanaan ku daray intanaan ku daray intanaan ku daray hadhow saasay u soconaysa aad iyo aad baad umahadsan tahay innagoo ku jirna barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo v o a idinka imanaya gaar ahaan magaalada laascanoda xarunta gobolka sool salay baan waxaa jira dadku hadda waxa ay ka hadlaan in fikradaha layskaga dabadaydo oo qofku markuu fikrad soo bandhigo qof kale tiyoo kale uu sameeyo bal ka horran dhibaatooyinkaasoo kale cabdikariino waa midda koowaad waa mid jirta marka waxaa jira fikraddii qofka wuu la imaanayaa muddu xoogaa ku shaqaynayaa xoogaa yar wuxuu ka helaya dheela leefkiisa dadkii o dhan waxay moodaya ninkaas inuu macaash ka dhargay markaasa lagu dayaacaya waad arto boqolkiiba siddeetan magaaladana koobi ay ku nooshahay annaga tusaaleahaan waayadha waxaanu bilownay deegaan cagaarshahaan inaan dadka dhirtii u beerno guudki qodno wixii dhammaystiran inta u samayno qof ka dhow waraabsado haddeer ilaa iyo afar qof oo ilaa maxaa ilaa afar institution baa bilaabay shirkadihii baa haddeer ku dayday waxyaalaha nooga imaan jireen marka neejo bay ku ahaanaysaa meeshii waxay ka keenaysay inuu qofkii kaa dul bilaabo tiyada kale shabagida iyo waxaa markaan ka hadlayo nooc cusubban haddeer aan kusoo kornay deegaanka oo bira cusub ah haddeer magaalada waxaad ku arkaysaa ilaa iyo goobo fara badan oo noocii oo kale bilaabay qof walba laasacado maanta sawir ka qaada ama mare wuxuu arkaya inay meeshu bilaadhir tahay marka ma fiican yahi in wix laiska koobiyo qofka dee hawshiisi lasi fikirkiisa laisku koobiyo laakiin yaa la moodayna faa'iide qofkaasi inuu ka doona maya waa inuu wixii qofka kula xoojiya ayaa fiican
cabdi xaafid salebaano kale dee wuxuu ka dhawaajiyey fikrada iyagu iska leeyihiin oo kale in ka dhalinyar ahaan markay barnaamijka hibada ahaa ay soo bandhigeen in caqabada bulshada ay kala kulmaan oo kale oo dadku ay noqdaan inay u wada dhaqaaqaan waxyaabihii ay hal abuurka ku keeneen oo kale bal ka war dhib badan ayaa arrintaasula leedahay qofka hal abuur loo cid barnaamijkan uga horreyn oo barnaamijkii sameeyey isagu ku kacay ha noqoto dhireynta oo kale faraxalka oo kale waxaasoo dhan yacnii caqabadda dadka ugu weyn waxa weeye iyagoo u arka wixii inay wax maaragtay barnaamij dee socday oo gadmay inuu yahay oo dhaqaale leh fiican runtii waa dhib in saa loo fahmo waxay ahayd xagga kale in laga eego oo ahaa in dee lasii horumariyo fikirkan qofkan lasii dhiirigeliyo ayay ahayd laakiin bulshadii waxay u eegeen dhanka kale maaragtay interestida iyo faa'iidada maaragtay ay ka gaarh lahayn laakiin aan kuma talin lahayn waxaan ku talin lahaa in xagga kale wanaagga laga eego lasii horumariyo wixii kobac lagu sii sameeyo si qofkii markaa dee barnaamijkan ikhtiraacayna
tusaale ahaan oo kale inay dadku fikradooda kala duwanaadaan maxay faa'iidaha keentaan horumar bay faa'iida keentaa oo matalan markaa fikir qof keeno qof kalena fikir kale oo ka duwan keeno meesha waxaa imanaya horumar iyo wax kala duwan oo maaragtay oo de dadkii kusoo kordhay ama dunidii kusoo kordhay laakiin marka hal fikradee la wadwado faa'iide ma yeelanaysa ama horumar badan ma siiyanayo laakiin fikradahoo la kala duwaa waxa ay keenaysaa horumar ballaaran la taaban karo matalan iminka dhiraynta oo kale den tiam baa keenay hanwashay farxalkan oo kale tiam baa keenay yacni horumar kala duwan weeye caqli kala duwan baa meesha imanaya cabdirasaaq aad iyo aad baad umahadsan tihiin horta qofku markuu wax ikhtiraaco waa inuu marka ugu horeysa waxan ay wax cusub yihiin marka labaad qofkii matalan meel soo gaadhsiiya haddii meeshii laga qaado oo lasii tadawariyo koobi ma ahee waa horumar waxaan tusaale kusoo qaabjirano ninka gruubka sameeyey folorizan lamb nin kalaa sameeyey isagiibuu laambad ka dhigay isagoo formaladii ninkii hore raacay buu si kale u tadawariyey taa waxaan ula jeedaa qofku ma aha inuu dhaho waxayga waa la koobiyey waa inuu wax si dahafurnaana waxani waa ikhtirac marka lama odhan karo wixii waa laga koobiye qofku wuu dhiman karaa meel bay kaga banjari kartaa nin baa formal kusoo kordhin kara marka taa waxaan ula jeedaa soomaalidu wixii yaysan odhanin aniga ii xidhnaanasayo aniga unba qofkii maanta hadduu arko inaad wax samaysay isaguna wax ka wacan buu ku dari karaa bahalkaa farxalka markii la sameeyey maalin walbo ah waa la furayey rubanota ku xidhnayd baa la furayey nin baa yidhi may gacanta layaana taabsiina automatic lugta ha lagu furo haddana mid kalea yidhi may sansar ha laga dhigo halkaas sii maraysaa ilaa aakhirka hadda ay gaadhayso wax isagu iswadayo oo iswada waxyaabahaad odhan karto cabdi xaafid waa muhiim markaa la rabo in hibooyinka la horumariyo dadkuna ay noqdaan dad ku tartama waxyaabaha alabuurka maxay yihiin horta dee hibada ilaahay subxaana watacaala marka horta bixiya shayga hibada la dhaho waa shay aada u cajiiba oo ilaahay subxaana watacaala horta qofka ku abuuray marka waxaa jirta horta inuu qofkii aqoon maadaama wixii ay hiba yihiin ilaahay subxaana watacaala qofkan ku beeray haddana uu saa ku toojina ku daro aqoon barnaamijkeenagan soo xidhaynaa cabdirasaaq waxyaabaad ku talinaysa maxaa ka mid ah cabdikarin anugu waxaan ku talin lahaa dadka soomaaliyeed ee wax ikhtiraacaya inay horta iyaga dhexdooda aysan foobiya kala qaadin oo waxyaalahan ikhtiraacu waa weeg tugada haddaan la wada shaqayn waxama soconayaan waxyaalaha la ikhtiraco iyo waxyaalahan handasada xidhiirka la leh xataa marka jaamacadaha lagu baranayo qofka baranaya mihnadan waa weeg tugada waxaa ku qoran keliga ha shaqaynin dadka soomaaliyed inaysan foobiya kala qaadin dadku markay wax ikhtiraacaan oo meelo kala duwan laga kala ikhtiraco oo ay isku mid yihiin inay isu yimaadaan oo isla tadawuriyaan taa la helo guul baa la gaadhaya saliban waxaad ku talin lahayd cabdikari waxaan ku talin lahaa dee hadda dhallinyarada adduunka waa laga faa'idaystaa waa xooga koowaad adduunka la dhahaa marka dhallinyaradii in meel loo sameeyo san hore usoo sheegnay ay waxaan dee lagu baro farsamada iskiiliska kadibna dadkooda deegaankooda ku celiyaan si ay u anfacaan oo looga raysto waxyaalahan dibaddiin dalka uga imaanaya dhaqaalaha badan kaga baxayaan waxa weeyaan dee marka adeeg yaro fudud oo markiiba dalka laga soo saaro waa in lagu tababaraa dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkan ayaynu kusoo qaadanaynay farsamada iyo qiimaha ay leedahay dadka hibada iyo halabuur kale in la taageero waxaana marti noogu ahaa cabdirasaaq axmed jaamac salebaan daahir cali iyo cabdixaafid garad cabdilaahi oo dhammaantood ku sugan magaalada laascanood intaynu barnaamijkaasi mid la mid aan dhammaanta ay ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo barnaamijka hibada iyo halabuurka inala socodsiinayay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxaha a c milan iyo inter milan oo ka dhisan magaalada milano oo ah magaaladii ugu dhimashada badnayd magaalooyinka dalka talyaaniga ee uu sida daran u galay cudurka coronavirus ayaa bilaabay tababarka si ay ugu diyaargaroobaan horyaalka talyaaniga oo la rajaynayo in bisha soo socota dib loo ambaqaado ciyaartooyda labada koox ayaa karantiin ku jiray muddo laba bilood ah jimcihii ayay si rasmi ah u bilaabeen tababarka labada koox ee mataanaha ah inter iyo milan waxa ay xaqiijiyeen in dhammaan ciyaartooydooda baaritaano lagu sameeyey lagu ogaaday inuusan midkoodna qabin cudurka kabtankii hore ee a c milan bawlo maldini iyo wiilkiisa daniel maldini oo bishii maaj laga helay cudurka ayaa hadda ka soo bogsaday sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay milan dhanka tababarka kooxda inter waxaa sabtidii hogaaminayey kabtanka kooxda goolhaaye samiir handanabij waxaa kaloo ka mid ahaa ciyaartooydii soo xaadirtay tababarka weeraryahanka dalka beljim romelo lukaku ciyaartoyda oo xirnaa maaskarada afka lagu daboolo iyo bacaha gacmaha lagu xirto ayaa ka hor inta aysan tababarka si shakhsi shakhsi ah u bilaabeen la hubinayay heerkulka jidhkooda si loo ogaado inay xumad leeyihiin iyo in kale magaalada milaano oo ka tirsan gobolka waqooyi ee lombardi ayaa ahayd halkii ugu xumaa ee uu sida daran uu uga habsaday cudurka covid nteen ee talyaaniga waxa uu ku dilay ilaa iyo shan iyo toban kun oo qof dalka turkiga iyadoo la filayay in horyaalka kubadda cagta dib loo bilaabo ayay kooxda beshiktash oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ay sheegtay in mid ka mid ah ciyaartooydeeda iyo mid ka mid ah xubnaha sare ee maamulka laga helay cudurka coronavirus arrintan ayaa ku soo begmaysa saddex maalmood kadib markii lagu dhawaaqay in horyaalka turkiga dib loo bilaabi doono bisha soo socota kooxda trabzon sabor oo ahayd kooxdii horyaalka horkacaysay intii aanan loo hakin coronavirus kooxda horyaalnimada difaacanaysa ee galatasaray fanerbaja iyo bashiktash ayaa ka mid ah kooxaha tababarka bilaabay toddobaadkan waxaana tababarku ay ku bilaabeen ciyaartooy shakhsi shakhsi ah iyadoo la hubinayo xumadda ama heerkulka jidhka ee ciyaartooyda ka hor inta aanan tababarka loo ogolaan bayaan sabtidii ka soo baxay bashiktaas ayaa lagu sheegay in labada xubnood ee kooxda ka tirsan oo aanay magac dhabin hadda la karantiilay si loo daweeyo kooxda fenerbaaja oo ka mid ah kooxaha uga caansan turkiga ayaa iyana jimcihii sheegtay in mid ka mid ah xubnaha ama shaqaalaha kooxda laga helay xanuunka balse dhammaan ciyaartooydeedu ay ka fayow yihiin cudurka coronavirus horyaalka turkiga ee suberliga ayaa la filayaa in dib loo bilaabo bisha juun labaiyo tobankeeda iyadoo aanan loo ogolaan doonin taageerayaasha in ay daawadaan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
taasi ku dhaafno xubintii cayaaraha oo nuur bukhaarina la socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada qasiidadan allabariga ah oo ay ku luuqaynayaan fanaaniinta yurub geeniyo hodan cabdiraxmaan iyo cabdijanan idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal intaa ayay inagaga dhan tahay waxaan idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo axmed cabdi xasan sandheere oo dhanka soo saarista inoo fadhiyey tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Santo San